waxaan rabaa arrin amniga ku saabsan inaan ka hadlo sida aada la socotaan in badan annagoo halkaan hawl u fadhina ama hawl u ballansan ee xildhibaanada rabaan inay waajibtaan jidadka in la xiro ciidamada amniga ay xiraan nooc walba ha noqdaane kadibna xildhibaanada meeshaasi dhibaato ay ka soo gaarto ama qaarkood ay ku sigtaanba inay ee khatar ku galaan marka ugu horreysa waxaan leenahay ciidamada amniga xildhibaanadu waxay wataan aqoonsi ayay wataan oo baarlamaanka uu leeyahay waxaan u baahannahay in ciidamada amniga oo jidadka jooga xildhibaanadan waxay leeyihiin xasaanad ay leeyihiin sharafkooda iyo karaamadooda la ilaaliyaa madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliiska militariga nabad sugidda dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada dhammaan ciidamada qalabka sida inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay ta kale guddiyada guddiga difaaca sidaa awgeed waxaan amraynaa labada guddiga difaaca iyo guddiga amniga inay u istaagaan xildhibaanada hadda sheegtay in jidka loo istaagay oo wax lag wax laga xumeeyeyna magacyadu intay qoraan dhammaan ciddii arrimahaasi ku lug lahaydna shuruucda waxay ka qabto idinku ka shaqaysaan hawsha ee asaad aada qabataan